kitaabkii husheeca husheeca cutubka koowaad kani waa ereygii rabbiga uu u yimid husheeca ina be'eri wakhtigii dalka yuhuuda ay boqoradda ku ahaayeen cuseya iyo yotam iyo aaxaas iyo xisqiyaah iyo wakhtigii dalka israa'iil uu boqorka ku ahaa yaraamcaam ina yoocaash rabbigu markuu husheeca markii ugu horraysay la hadlay wuxuu rabbiga husheeca ku yidhi tag oo waxaad guursataa naag dhillo ah oo waxaad yeelataa carruur dhillo dhashay waayo dadka dalku rabbigay ka fogaadaan sida naaguninkeeda uga sinaysataa sidaa daraaddeed wuu tegey oo wuxuu guursaday gumeer oo ahayd ina diblayiim oo iyana way uuraysatay oo wiil bay isagii u dhashay markaasaa rabbigu isagii ku yidhi magaciisa waxaad u bixisaa yesraciil waayo in yar dabadeed waxaan dhiiggii yesraciil ka aar gudi doonaa reerka yeehuu oo boqortooyada dadka israa'iilna waan joojin doonaa oo maalintaas ayaan qaansada dadka israa'iil ku jebin doonaa dooxada yesraciil oo haddana mar kaley uuraysatay oo gabar dhashay markaasaa rabbigu wuxuu isagii ku yidhi waxaad magaceeda u bixisaa lo' ruxamaa waayo anigu mar dambe dadka israa'iil u naxariisan maayo oo sinaba u saamixi maayo laakiinse waxaan u naxariisan doonaa dadka yuhuuda oo waxaan iyaga ku badbaadin doonaa rabbiga ilaahooda ah oo kuma badbaadin doono qaanso ama seef ama dagaal ama fardo iyo fardooley toona oo haddana markii ay lo ruxamaah naaskii ka gurisay ayay uuraysatay oo waxay dhashay wiil markaasaa rabbigu isagii ku yidhi waxaad magaciisa u bixinaysaa locamii waayo idinku dadkayga ma ihidin oo aniguna ilaahiin idiin ahaan maayo laakiinse tirada dadka israa'iil waxay ahaan doontaa sida cammuuda badda oo kale taasoo aan la qiyaasi karin lana tirin karin oo waxay noqon doontaa meeshii laga yidhi iyaga dadkayga ma hidin waxaa laga odhan doonaa idinku waxaad tihiin wiilashii ilaaha nool oo dadka yuhuuda iyo dadka israa'iilba waa laysu soo wada ururin doonaa oo waxay dooran doonaan mid madax iyaga u ah oo dalkana way ka bixi doonaan waayo maalinta yisraciil maalin weyn bay ahaan doontaa